Gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa in ka badan saddex boqol afar iyo toban qoys iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo ka kala socday degmooyinka gobolka banaadir ugu qaybiyay magaalada muqdisho deeq lacageed oo loogu talagalay in ay ku ciidaan waxaa ka qayb galay madasha deeqda lacagta lagu qaybinayay mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo marti sharaf kale yuusuf xuseen jimcaale madaale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey deeqda lacagta waxaa noo suuro gashay maanta inaan dadkaynii baayaha gaarkaa qabay ee kala dudunaay iyo haweenkaynii danyarta ahaa intaba inaan saakay halkaani aan ugu qaybinayno ciidsiin aan ku ciidsiinayno haddii ilaa yidhaahdo si ay ula farxaan dadka suuqyada ka adeeganayo oo xalay lix saac mala xamarweyne maraayey suuqa meel la kale istaaga ma lahayn qofna afaa kuma arag taas waxay keenta marka waxaan rabaa inay naafaduna caawa inay doorkooda ay noqoto oo ay galaan suuqa xamarweyne iyo suuqyada kaleoo lamidka ah marka taasna waxaan ugu tala galnay inaan gaarsiinno oy ayaguna ay la qaybsadaan faraxa ciidda inay dadkooda la qaybsadaan waa runtii dad badan oo masaakiin ah ama xanuunya la il daran ayaa ku jiro oo qaarkood aad iyo aad u tabar daran yihiin annaga intii karaankayna ah ciddii maskiin ah oo naafo ah ama xanuunsan intaan kaalmay karna waa la kaalmaynayaa waxaan ka codsanaynaa dadka halkan joogo dad badanoo culummo ah dad badanoo masaakiin ah dad badanoo dhibaataysan ay isugu jiraan waxaan idinka baryaynaa inaad dalka iyo dadka aad u ducaysiin ilaahayna aad u baridiin in ilaahay ducadiinna aqbalaan rajaynaynaa haddii ilaah idhaahdee in loo duceeyo mas-uuliyiinta talada dalka haysana in ilaahay uu la garab galo ilaahayna wuxuu raalli ka yaha oo waafajiyo oo waddada toosan ilaahay oo mas-uuliyaddooda uu ku hago ayaan rajaynaynaa insha allaahu inaad ilaahay u baridiin waa ku mahadsan yihiin dadkii soo abaabulay oo isku soo toosiyey shaqadaanna soo qabtay ayagana waa ku mahadsan yihiin annaga ka gobol banaadir ahaan gurmadkii abaaraha ee la qaybinaaya berri dhoweed dowlad goboleedyada loo qaybshay gobolka banaadir waxaa ka soo gaaray afar boqol oo kun oo doollara ka soo gaartay afartii boqol oo kun oo doollar waan haynay waxaan ugu talagalnay maalin munaasabad ah inaan la sugno oo dadka dayartaa la siiyo aysan ku bixinin korrubshon iyo iska dabagadoon saakay haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa waxaan u malaynaha laba boqol oo kun oo doollara la soo bixiyey labada boqol oo kun oo doollarna masaakiinta loo qaybinaa labada kalena masaakiinta iska leh cid kaloon siinayna haddii ilaa yidhahdo ma jirto sidaa ayay ku baxaysaa annaga ka gobol banaadir ahaan wixii naga soo gaaray dadkii mudnaay ayaan gaarsiinaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo